walaal waa mahadsan tahay shalay maqribkii masjidka twenty four moolka ku yaala ayaa laisku dayay in la gubo dabkuna musqusha qabsaday nin kaamirada laga arkay oo cadaan ah ayaa masjidka soo galay gaas buu la soo galay masaajidku uu gudbay arrintaa arrinu soo balaangareeyay aheyd kabuu iska bixiyey musqushuuna galay dabbuuna qabsiiyey dabku markuu kacayna wuu carray dad baa ka daba orday dabkiina dadka mashaajid ku jira ayaa damiyey marka arrintu saasay u dhacday masjidkaas masaajidkan aad tiri ee suuqa twenty fourka uu ku yaalaa marka uu gubayo ma xilli masaajidka la joogo oo maalin cad bahaa mase habeen bay ahay maqribkii lama gaarin dadku mashaajidka way ku jireen moolka waa la shaabingaraysanayey musqusha meesha lagu weesaystana dadku waa ku jireen marka wuu soo galay si indha adag buu kusoo galay oo cad uusan waxba qarsanaynin dabkana saasuu bilaabay maalintaasuna waa galabnimadii axadda galabnimadii axadda waay ha waa gartay dabkan kale shalay galabtii oo makhribadii ahayd oo isniintaha isagana dhacay masaajidka uu ka dhacay iyo sida uu dhacay isagana haddaad nala wadaagto a walaalow shalay marka horeeto masjidka markuu twenty fourka dab ka dhacay de booliiskii baa yimid investigation bay bilaabeen saakana f b i dii baa timid annaga iyo jiifka magaalada booliiska oo la kulmayna imaankii masjidka oo arrintiiba aan ku jirna tii hore ayaana lagaga soo wacay masjid kaleeto oo dab qabsaday masjidkii ayaan u tagnay fire firkii dandamiskiibaa tegey floorka saddexaad ayaa gubtay masjidkaasna waa masjid raxmaan oo twenty sixka iyo blomington ku yaala masjidkaasna ilaahay dadku wax kuma gaarsiisin laakiin dab baa qabsaday ilaa haddeertaana investigationkii iyo baristii ayaa lagu wadaa waa saacadaan wada hadlaynana f b i dii waxaa ku jira booliiskiiba baaraya waa gartay marka waxaad sheegtay dabka suuqa twenty four ka dhacay in uu qof geystay qofkiina uu iska dhaqaaqay oo aan la qabanin marka dabkan ka dhacay isagana masaajidka ku yaala bloomington iyo waddada labaatan iyo lix cid ka dambeysay ma la yaqaanaa ma dab iska kacayba ma qof baa ka dambeeyey arrintaasi maxaad nooga sheegi karta dadka labaad ilaa hadda lama yaqaano suu dhacay laakiin arrinta loo malaynayo loona badinayo dee ninkii dabka gaarsiistay ninkii dabka geystay twenty four moolka wejigiisu meel baa lasoo dhigay booliisku waa la socdaan waa nin cadaan oo maask xiran oo dadka qaarkood xataa dhahayeen maalmahan meelaha kusoo noqonayay oo booliiskuna ilaa hadeertaan ay baarayaan qofku yahay oo xataa la geliyey mataqaanaa in booliiska lasoo waco oo mataqaana ninkaas sida dhaqsaa badan loo qabto wayna raadinayaan marka ninkaas ayaa loo malaynaya laakiin ilaa hadda wax la hubo lama yaqaano baaristiibaa ku socota marka ma waxaa laleeyahay waxa uu ahaa weerar keligii oo hal qof uu geystay mise waa weerar abaabulan oo koox ay ka dambayso masjidka koowaad weerar hal nin geystay uu geystay ayuu ahaa wayna caddahay kaamiradan aniga arkay indhahey ku arkay ninbaa soo galay masjidka gaas wata dab buuna ku furay ilaahay dadka waa ka badbaadiyey iriduuna ka baxay marka saaad u og tahay islaam nacaybka aada ayuu maraykanku usoo batay masaajiyaashaana special south africa neables ku yaala weerarkan oo kaleeto waa weeraro badanaa dadku argixyaashu ay soo weerarayaan ma garat marka arrintan waa arrin ummadii dhan girgishay laakiin booliiska iyo f b i federaalka siay u response gareeyaan already waa arrin wanaagsan ay ku jiraan waxaana jecelnahay inay soo afxiraan qofkaana soo qabtaan dambiilahana waa gartay jamaal waxaa jirta in dhowaantan golaha deegaanka aad ka tirsan tahay ee duqa magaalada minneapolisba ay meel mariyeen sharci ah in masaajidda magaalada minneapolis shanta salaadood laga adimo marka arrintaas iyo weerarkan wax xidhiida miyaa ka dhexeeya walaayay walaalow marka horeeto dad badan baa jira mar uu beeto oo dadka diinta nacaybka ku surginaya laakiin ilaa hadda lama hubo wax ka dhexeeya saad u ogtahay masaajidka minneapolis almost laba sano iyo xoogaa masjid laga adimayay wax dhibaataana ma dadku ma arag marka arrintan ma dhigi karo anigu waa ka dhexeeya laakiin newska wuu galay dad badan oo ka xumaadeen way dhici karaan inay jiraan marka ninkan dambiga gaarsiistay nin wuxuu ahaa intentionkiisa ama aragtidiisa ay ahayd inuu masjidkan gubo dadkana dhibaata uu gaarsiiyo ilahay amarkiisa ummadda wax kuma gaarsiin laakiin hadduu meesha dad qaba lahaa ummad badan ayaa dhibaato badan kusoo gaari laheyd